ururka gargaar ayaa bilaabay dhismaha cusub ee loogu talagalay dugsiga xanabure kaasi oo ku yaala deegaankaasi dhismahan cusub ayaana qeyb ka ah dadaalada ururka lagu horumarinayo waxbarashada iyada oona la doonayo in caruurta deegaanka ay helaan fursad waxbarasho oo taya leh gudoomiyaha ururka gargaar axmed gaaldida ayaa ka warbixiyey howlaha isugu jiro dhismaha goob kumeel gaar ah wacyigelinta iyo kor u qaadista tirada waxbarashada iskuulka xanabure gudoomiyaha ayaa sidoo kaleetana u mahad celiyey culimada ganacsatada iyo wasaaradda waxbarashada oo qeyb ka wada ah dadaalada socda ee lagu horumarinayo waxbarashada deegaanka waxaan ku sugannahay oo joognaa degmada xananbuure gaar ahaan iskuulkii xananbuure joognaa oo maantay howlo lagu soo kordhinayo iskuulka oo la xiriira in goob kumeel gaara oo ardada wax ku bartaan la helo taasoo ka dhalatay baahi ka timid in nambar badan oo arday ah iskuulka ay ku soo biireen maalmihii u dambeeyey kadib wacyigelin baahda gargaar ay ka sameeyeen deegaanka taasoo ay qayb ka ahaayeen macallimiinta iyo mashaa'ikhda deegaankan gaar ahaan sheekh cabdirasaaq iyo sheekh cali labadaba ay qayb ka ahaayeen oo lagu kordhinayay ardayda iskuulkan kor loogu qaadayay waxaa ilaahay mahadiisa in ilaa toddobaatan arday maalmihii lasoo dhaafay iskuulka la diiwaan geliyey horena arday kale ay usii joogeen maalmaha soo socda la sugaayo in arday aad u fara badan ee laga diiwaan geliyo taasoo muujinaysa ififaale wanaagsan oo deegaanka haddii ahaa laheed dhanka waxbarashada haddii ahaa laheed dhanka amniga iyo haddii ahaa laheed dhanka horumarka intaba uu xananbuuro uu ka samaynayo sidoo kaleeta maanta waxaa u joognaa dhismo cusub oo lagu soo kordhinayo iskuulka goob loogu talagalay inay ardayda cusub laftirkooda ay wax ku soo bartaan maadaama horey iskuulka uu lahay laba qol oo dhismayaal oo u lahay in qol saddexaad oo temporary space lane wax loo yaqaana mise kumeel gaara wax loogu barto ee lagu soo kordhinayo oo maantaba dhismihiisii iyo howshiisii la bilaaba ayna socoto bahda gargaaro meeshaan joogto iyo macallimiinta iskuulkan ay u joogaan sidii howshaan loo kormeeri lahay loona ogaa lahay sida ay wax u socdaan annaguna waxaan rajaynaynaa inay si qurux badan ay ku dhammaato tiimka shaqada hayana si qurux badan ay shaqada u wadaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan macallimiinta shaqada adakayso mashaayikhda iyo madarisiinta deegaanka dhammaan dadka mar kasta nagu taageera arrimaha aan ka shaqaynayna ee horumarka deegaanka gaar ahaan waxbarashada nagu taageera haddii ahaa lahayd ganacsato haddii ahaa lahayd cid walba sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasaaradda waxbarashada oo shaqada hadda maanta u joogno shaqooyinka ayaga ah wakiilka uga ahayn ee qayb ka ah deegaanka xanan buure wuxuu ka mid yahay deegaanada ahmiyadda gaarka u leh wasaaradda u leh mar walbana dardaarankeeda iyo howsheeda aan haysanay dhowaanna waxaan rajaynaynaa inay ka bilowdaan mashaariicdii quudinta oo runtii ballanqaad a uga haysanay wasiirka iyo wasaaraddaba inay ka bilaabi doonaan deegaanka ay ka bilaabi doonaan haddii nambarkii loogu talagalo ardada ahay la gaaro haddana waxaan rabnaa inaan caddeeno in la gaaro oo ardayda meeshaan subaxaan usoo waxbarasho doonanaysa ee boqol arday ay gaareen korna inay u dhaafaan oo nambar badan oo arday aan hadda deegaanka ah ka sugayno marka maanta howshaasaan aan u joognaa sidii howshaas la isugu dubaridi lahay waxaana rabaa inaan mar kale mar kale u mahad celiyo bahda gargaar iyo bahda ganacsatada muxsiniinta wasaaradda iyo culamaa udiinka deegaanka iyo macallimiinta iskuulkan gacanta ku haya inta waa mahadsantihi xanabure ayaa waxaa sanadii ugu dambeysay ka jirtay baahi waxbarasho taasi oo saameyn ku yeelatay waxbarashada deegaankaasi colaadihii dhowaanihii ka dhacay deegaanka xanabure